bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo muqdisho qodobada aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay hub fara badan oo maleeshiyaadka argixisada ah ee al-shabaab ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyeen shacbiga soomaaliyeed kaa oo laga soo saaray dhulka hoostiisa deegaanka ceelasha biyaha danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka koonfurta suudaan ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda waddankaasi iyo safiirka dowladda turkiga u fadhiya jubba guddi ka socda hay-adaha dib eegista dastuurka qaranka oo gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland dadaallada nabadeed oo lagu afjarayo dagaalbeeleedyo ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud ayaa ka soconaya deegaankaasi iyada oo bulshada qabyada kala duwani ay arrintaa aada ugu howlan yihiin mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo dhagax dhigay qayb cusub oo lagu soo kordhinayo degmada shangaani ee gobolka banaadir akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal waxaa ka mida dibadbaxyada dalka suudaan waa dibadbaxyaasha dalka suudaan si gaara magaalada caasimadda ee khartuum oo gaaray xarunta ciidamada xoogga oo aan ka fogeyn madaxtooyada qaranka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya uu diyaar garooba warkaa oo faahfaahsan oo aan idinla socodsiiyo anigoo axmed cali kaahiya insha allah ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay hub badan waa hub fara badan oo maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyeen shacbiga soomaaliyeed kaasoo ay markaasi ku duugeen dhulka hoostiisa deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose haddaba jenaraal sekiya xuseen taliya ku-xigeenka ciidanka biliiska soomaaliyeed oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixisa hubka la soo saaray
howlgallada amniga lagu sugayo waxay u socdaan si habsami ah intay howlgallada socdeen maalmahan lasoo dhaafay waxaa la fashaliyey falal badan oo argixisadu soo maleegeen oo isku jiraan dilal qorshaysan qaraxyo gawaari loo adeegsan lahaa weeraro la damacsanaa bartilmaameedyo shacab iyo kuwa dowladeedba hadda si gaara u sii warbixiyo howlgallada iyoiyo wixii lagu soo qabtay maantay taariikhdu tahay lixda bisha afraad laba kun iyo sagaaliyo tobanka ciidamada ammaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha kusoo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa rasaas bambooyin miinooyin maadooyinka qaraxyada laga sameeya hub fudud iyo mid culusba hubkan aadka u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoostiisa ah waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hub hubeed ee argixisadu al-shabaab ee ka howlgala muqdisho iyo nawaaxigeeda howlgallada hadda socda kuma eka keliya gobolka banaadir waxaa maanta ciidamada booliisku howlgallo lagu fuliyey degmada afgooye lagu soo qabtay soddon iyo shan eedeysano shabaab ah sidoo kale deegaanka sabiib waxaa lagu soo qabtay ilaa iyo toban iyo afar qof oo sidoo kale ku eedeysan al-shabaabnimo sidoo kale ciidamadu amniga waxay gacanta kusoo dhigeen mid ka mid ah raggii argixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhejiya waxaana hadda lagu hayaa baaris baarista kadibna waxaan soo la tiigsan doonaa sharciga waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka lasoo qabtaba waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhexaysa bulshada weynta iyo hay-adaha amniga waxaan ognahay inay argixisadu maalmahan dambe xoogga saarayaan in waxyaabaha qarxa ay dadka ugu xidhaan gaadiidkooda oo gaarka ah laba faloo noocaas ah ayay khamiistii jimcihii ka fuliyeen magaalada muqdisho iyadoo iyagoo beegsanaya dad wax galabsanin saacada kadib ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen sidaan idiin sheegay raggii rag argixisada ka tirsan u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa baawurka loogu xira baaritaan kadibna waxaan hor keeni doonaa sharciga waxaa bulshada mar labaad iyo mar saddexaad kula talinaynaa inay si gaar ah uga taxadiraan gabaaridooda maadaama argixisadu doonayaan in shacabkii dowladda khasaaro u geystaan howlgallada amniga lagu sugaayo way sii socon doonaan wayna sii ballaaran doonaan mar kale shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinaynaa dulqaadka iyo wada shaqaynta ay muujiyeen waxaana sidoo kale xusuuni- xusuusinaynaa in wixii macluumaad ah ay nala wadaagi karaan iyagoo wacaya nambarka sida gaarkaa loogu talagalay loogu diyaariyey bulshada ee sagaal sagaal kow ama nine nine one walaalayaalo aan ka wada shaqayno amniga iyo nabadda guudba askari oo lahayn shacab wuxuu la mid yahay wiil oo waalid lahayn sidaas darteeda waxaan mar labaad ugu bogaadinaynaa uguna baaqaynaa shacabka inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo hay-adaha amniga
waa jenaraal sakiya xuseen taliya ku-xigeenka ciidanka boliiska soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixinaysay tallaabooyinkii ugu dambeeyey raallihada ee howlgallada ciidamada ammaanku ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka waa hagaag dhegaystayaal warkii ayaan weli ku guda jirnaa danjiraha soomaaliya ee dalka koonfurta suudaan ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin sare oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee waddankaasi koonfurta suudaan iyo danjiraha dowladda turkiga u fadhiya magaalada jubba ee caasimadda waddankaasi danjire xuseen xaaji axmed danjiraha soomaaliya u fadhiya koonfurta suudaan iyo u qaybsamaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ee koonfurta suudaan maxamed nuur cali ayaa kulan la qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee koonfurta suudaan mudane jang malik oo ay markaasi isla soo qaadeen arrimo dhowra oo la xidhiira labada dal xiriirkooda iskaashi gaar ahaanna ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga iyadoo oo wasiirku aad u bogaadiyey kaalinta iyo doorka ganacsatada soomaaliyada waa ganacsatada soomaalida ah eeay markaasi ku leeyihiin horumarka dalka koonfurta suudaan kulanka waxaa looga hadlay booqasho uu dhowaan ku tegi doono wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee koonfurta suudaan ama uu ku imaan doono dalkeenna soomaaliya iyada oo arrintaasi si aad ah ay uga wada hadleen labada mas-uul waxaa kaloo kulanka looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka koonfurta suudaan gaar ahaanna heshiiskii mucaaradka iyo dowladdu ay wada gaareen iyo sida uu markaa u dhaqangalay wasiirka waa safiirka soomaaliya ee dalka koonfurta suudaan danjire xuseen xaaji axmed ayaa wasiir ku-xigeenka u sheegay ee ama kala hadlay xaaladda la xidhiirta arrimaha ganacsatada soomaalida iyo haddii ay jiraan culaysyo ganacsatada haysta sidii loo fududayn lahaa waxaa kaloo uu kala hadlay dhul safaaradda soomaaliya ay markaasi dowladda koonfurta suudaan siinayso xaaladiisu halka ay marayso wasiir ku-xigeenka ayaana u sheegay wax walbaahi inay sidii loogu talagalay ku dhammaan doonaan sidoo kale safiirka soomaaliya u fadhiya dalka koonfurta suudaan danjire xuseen xaaji axmed ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda turkiga u fadhiya dalka koonfurta suudaan oo isagu markaasi booqasho ku tegey safaaradda soomaaliya ay ku leedahay jubba waxaana kulankooda ay uga wada hadleen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin iskaashiga xidhiirka walaaltinimo ee ka dhexeeya turkiga iyo soomaaliya iyo sidii labada safaaradood ay xidhiir dhow u yeelan lahaayeen guddi ka socda hay-adaha dib eegista dastuurka dalka ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaa oo si weyn loogu soo dhoweeyey cali axmed sheikh ayaa faahfaahinaya wafdi heer saraha uu hogaaminayo siihayaha wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka